habeen wanaagsan wararka idaacadda kulmiya caawana waxaa ugu waaweyn ku-xigeenka xoghayaha arrimaha dibadda maraykanka oo maanta muqdisho soo gaaray lana kulmay ra'iisul wasaare khayre dhimasho iyo dhaawac ka dhashay rasaas lagu furay gaari ay dad shacaba saarnaayeen waddada u dhexaysa muqdisho iyo jowhar madaxtooyada jubbaland oo faahfaahin ka bixisay kulan ay wada qaateen axmed madoobe iyo taliyaha amisom siyaasiga cabdiraxmaan cabdishakuur warsame oo sheegay in al-shabaab ay ku dhex jiraan hay-adaha amniga ee dowladda federaalk soomaaliya sare uu kac laga dareemayo qiimaha ariga la iibiyo ee suuqyada magaalada muqdisho iyo indiya oo ku dhawaaqday tallaabo ka dhan ah gobolka kashmiir
war bal ii warran maxaan kaaga warramaa xaaladda dalka dee ma run baad rabtaa mise been run baan rabaa beenaraad ma leh kulmiye ka dhegayso wayna kaa haddaba
mar kale habeen wanaagsan waa isniin ay talaada soo gelayso taariikhdana waxay ku astaysan tahay shanta bisha siddeedaad ee agoost laba kun iyo sagaal iyo toban cabdulaahi xuseen canshuur ayaa warka oo dhan la diyaara
cabdilqani cabdulaahi ibraahim waa mahadsan tahay warsoo saaraheenna caawa habeen wanaagsan warkii oo dhan aynu ku bilownay ku-xigeenka xogayaha arrimaha dibadda ee wadanka mareykanka oo maanta muqdisho soo gaaray ayaa waxa uu kulan arrimo badan looga hadlayo waxa uu la qaatay ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya xasan cali kheyre waxyaabaha ugu muhiimsan oo ay ka wada hadleen ayaa waxaa qeyb ka ah howlgallada milatari ee ka dhanka ah dagaalamayaasha al-shabaab yunis duraan cali ayaa faahfaahin intaas ka dhammaystiran inoo haya
waxaa maanta magaalada muqdisho soo gaaray ku-xigeenka xogayaha arrimaha dibadda maraykanka ee dhanka siyaasadda david hill david ayaa soo dhoweyn loo sameeyey kadib uu waxa ay kulmeen xasan cali qari ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya kulanka yeesheen labada dhinac ayaa waxaa looga hadlay deen cafinta la dagaalanka argagixisada iyo dhismaha ciidamada qaranka ra-iisul wasaare xasan cali kheyre iyo ku-xigeenka xogayaha arrimaha dibadda maraykanka ee dhanka siyaasadda ayaa kulankooda sidoo kale iskugu soo hadal qaaday kaalinta maraykanka uu ka geysanayo dadaalada dib u kabashada qaranka soomaaliya ku-xigeenka xogayaha arrimaha dibadda maraykanka ayaa ku ammaanay dowladda soomaaliya dadaaladii ugu jirto horumarinta dalka We discussed ongoing joint security operations involving Somalia, the African Union mission, and other international waxaan ka doodnay howlgalka wadajirka ah ee ciidamada soomaaliya kuwa midowda afrika iyo dalalka kale ee taageera waxaan isku afgaranay muhiimadda ay leedahay dhisidda iyo joogtaynta ciidamo soomaali ah oo awood leh kuwaas oo mas-uuliyadda amni kala wareegi kara amisom
dowladda soomaaliya iyo maraykanka ayaa waxaa ka dhexeeyay xiriir wanaagsan muddooyinkii dambe iyadoo xusid mudan tahay in dowladda maraykanka ay dowladda soomaaliya ka caawido duqeymaha loo geysanayo dagaalamayaasha shabaab
faahfaahino dheeraada ayaa laga helayaa dhimasho iyo dhaawac ka dhashay rasaas lagu furay gaari ay dad shacaba saarnaayeen kaas oo ku socdaalayay waddada u dhexeysa magaalooyinka muqdisho iyo sidoo kale jowhar oo ka kala tirsan gobolada banaadir iyo shabeellaha dhexe si gaara waxaa goobta lagu rasaaseeyay aada ugu dhowdahay degmada balcad ee isla gobolka shabeellada dhexe wariyaha idaacadda kulmiye ee gobolkaasi bashiir cali daahir ayaa warkan inoo soo diray gaarigan ayaa waxa uu ahaa mid nooha ah kana soo amabaxay magaalada muqdisho ee caasimadda dalka soomaaliya kuna sii jeeday degmada balcad ee gobolka shabeellaha dhexe ayaa kooxo burcadda ay ku rasaaseeyeen deegaanka masalle oo ka tirsan degmada balcad ee gobolka shabeellaha dhexe laba ruux oo mid ay gabar tahay oo ardayad ah ayaa lagu soo waramayaa inay ku geeriyoodeen saddex ka mid ana ay ku dhaawacmeen ilaahay haatanna ma jirto faahfaahin rasmi ah oo laga bixiyey weerarkan kooxaha burcadda ay ku qaadeen gaarigan noohada ee ku socday degmada balcad ee gobolka shabeellaha dhexe dhowaan ayayd markii gaari hoomey ah bishii aan kasoo gudubnay ee kooxaha burcadda ku rasaasadeeyeen duleedka degmada balcad kaasoo ay ku geeriyoodeen ilaa iyo afar ruux tiro kalena ay ku dhaawacmeen maamulka degmada balcad iyo saraakiisha ku sugan degmadaasi ayaa ilaahay haatan war rasmi ah ka bixin dhacdadan oo markii labaad oo dad shacaba lagu rasaasadeeyey gaadhi marayay duleedka degmada balcad ee gobolka shabeellaha dhexe bashiir cali daa'ir raadiyo kulmiye jowhar
waad mahadsan tahay bashiir markana haddii aynu eegno jubbaland madaxtooyada maamulka jubbaland ayaa waxay faahfaahin ka bixisay kulan ay maanta wada qaateen madaxweynaha maamulka jubbaland axmed maxamed islaam axmed madoobe iyo taliyaha amisom oo maanta gaaray magaaladaasi kismaayo cali cilmi salaad ayaa dhammaystiraya warkan
madaxweyne ku-xigeenka maamulka jubbaland maxamuud siid aadan oo saxaafadda la hadlay ayaa ka warbixiyey shir ay yeesheen madaxweynaha maamulka jubbaland axmed maxamed islaam madoobe oo ay weheliyaan golihiisa fulinta iyo taliska ciidamada amisom ee tikiibo yalma oo maanta ka dhacay magaalada kismaayo kulanka labada dhinac ayuu sheegay in looga hadlay arrimaha amniga iyo doorashooyinka deegaanada jubbaland isaga oo sheegay in laisku raacay in si wadajir ah looga hortago wararka beenta ah ee lagu kicinayo bulshada kuwaas oo la xiriira arrimaha doorashooyinka jubbaland iyo in lagu gacansiiyo sidii loo qaadi lahaa howlgal ka dhan ah al-shabaab waxa uu sheegay in amisom ay caddeysay in wax faragelin ah aysan ku samayn doonin arrimaha doorashooyinka jubbaland lana xoojin doono wadashaqaynta jubbaland iyo amisom inta lagu guda jiro doorashooyinka maamulka jubbaland ayuu sheegay in ciidamada booliska jubbaland iyo kuwa amisom ay iska kaashan doonaan sugidda ammaanka ee doorashada ka dhaceyso ee kismaayo
shirkaas ajandihiisa wuxuu ahaa ajande amni buu ahaa ma ahayn mid siyaasadeed wuxuu ahaa ajandihii amniga oo amsom iyo golaha amniga dowlad goboleedka jubbaland ay ka wada shaqaynayeen qodobo fara badan baa looga dooday xaalad badan baa la qiimeeyey inta badanna arrimaha amniga waad ogtihiino haddee miidiyaha sax kuma aha laakiin arrimaha aanu u soo bandhigayna ummadda oo shirka ka soo baxay qodobadan baa ka mid ahaa waxaa lagu heshiiyey ammaanka doorashooyinka inay ka wada qayb qaataan loona xil saaro ciidanka booliiska jubbaland iyo ciidamada amsom ee booliiska booliiska amsom ee ka howlgala jubbaland iyo ciidanka booliiska dowlad goboleedka jubbaland inay arrimaha doorashooyinka ammaankooda iyo maamulistooda ay sameeyaan inta arrimaha doorashooyinka socdaan in booliiska amsom ay naga gacansiiyaan waxay madaxdii amsom caddeeyeen inay ayaga wax faragelin ah ku yeelan horena ugu yeelan kuna yeelan doonin arrimaha doorashada mandatekoodana ayna ka mid ahayn sidaa awgeed been abuurka brobagandada baraha bulshada qabsatay inay tahay wax kama jiraan marka laga soo tago hadalka madaxweyne ku-xigeenka jubbaland ma jirto wax war ah oo ka soo baxay taliska amisom oo kulanka la xiriira
muqdisho haddaan dib ugu soo noqonno siyaasiga cabdiraxmaan cabdishakuur warsamee oo ah hogaamiyaha xisbiga wadajir ayaa waxa uu maanta sheegay in dagaalamayaasha al-shabaab ay ku dhex jiraan hay-adaha amniga marka la eego dowladda dhexe ee federaalk soomaaliya axmed maxamed ibraahim oo madasha hadaljeedinta cabdiraxmaan cabdishakuur warsame goobjoogka ahaa ayaa warkan inoo diyaariyay
shirkiisa jaraa'id ayuu ka hadlay cabdiraxmaan cabdishakuur warsame xaaladaha ammaanka dhaqaalaha iyo siyaasadda guud ee dalka al-shabaab ayuu ku tilmaamay inay gacanta ku hayaan hay-adaha ammaanka ee dalka oo dhan sidaa darteedna ay sahashay dilka guddoomiye yiriisow al-shabaabku inay aada u dhex galeen hay-adaha dowladda gaar ahaan kuwa amniga gacanta ugu qabsadeen oo ay noqdeen urur meeshay rabaan waxay rabaan ka fuliya guddoomiyaha gobolka isagoo xaafadda hordhigley oo haweenka ama dadka shacabka la kulmaya laguma dilin isagoo xaafadda holwadaag jooga oo la kulmaya garoon isbatiiro oo cayaar ku jira laguma dilin waan ognahay yariiso nin dhaqaaq badan oo socod badan oo dadweyne aad ugu dhex jiruu ahaa laakiin waxaa lagu dilay xaruntii goboladiisa lagu dilay waxaas waxaa la yidhaahdaa waa carar inay al-shabaabna leeyihiin oo aysa xataa qofkii ku beegsanayaan meeshii ugu dambaysay ee nabadgelyadiisa iyo securitigiisa ama ammaankiisa oo ku ilaasho lahaa ay xataa bannaan ka raadsanaya hadeerta waxaasoo dhan waxaa keenay dowladda oo wax istaraatiijiyada dagaalan al-shabaab aanan lahayn oo wax aragtiya oo ay kula wajahaysa shabaab aysan jirinin xajmiga iyo culayska ka imaanaya cadowga dadkeennii maantanin doorkoodii ama hablahoodii doorka ahaa
cabdiraxmaan cabdishakuur warsame ayaa hoosta ka xariiqay in al-shabaab bil weliba ay helaan lacag gaaraya labaatan ilaa iyo soddon milyan inta u dhexaysa oo dolarka maraykanka ahi arrintaana ay ka gadoodeen ganacsatada soomaaliyeed kuna dacaweeyeen dowladda balse ay wax ka qaban weyday waad ogtihiin in al-shabaab ay canshuur ka qaadaan konteynar kasta oo dekada yimaada konteynarkii afartan fiid ahna ka qaadaan boqol iyo lixdan dollar kii labaatan fiid ahna ay ka qaadaan boqol dollar waxaan haynaa oo la kulanay ganacsato soomaaliyeed oo markii la weydiiyey inay bixiyaan dakhliga ama canshuurta ay shabaab ka rabaan lasoo hordhigay wixii ay dekada kala soo degeen al-shabaab hadda waxay marayaan in meesha la yidhahdo tuulada mubaarag la yidhaahdo qof kastoo ganacsadaha wax la soo degaa fayl looga furo registration number la siiyo canshuur aruurin gudaha dalka ah oo ay ka qaadayaan dalaga beeraha sida liinta la dhoofiyo oo ay ka qaadayaan xoolaha la dhoofiyo waxay kaloo awood u yeesheen in qandaraas kasta oo la galaa inay boqolkiiba shan canshuuraha ay al-shabaab ay ka qaadaan ma jirto nootaayo magaalada ku taalla oo kala wareeji karta dhul iyadoona al-shabaab laga siinin kadkooda ama dhiilkooda baabuurtii gobollada aadaysa waxay ku guulaysteen inay ka soo leexiyaan jidadka ay kontaroolaan dowladda ay u soo leexiyaan deegaanada ayaga ay gacanta ku hayaan siay keligood uga qaataan canshuurta waxaan ognahay in ganacsada soomaaliya arrintaas dowladda uga dacwooday oo ay dhaheen arrintaa wax ka qabta dowladdu ka dhaga furaysatay waxaa marka shaki weyn ugu dhaliyey waxa dalka ka socdaa ma lays og yahay shabaab iyo dowladdu ma dad xiriir oo is og oo wada shaqaysanaya mise tabardarra ayaa intaas keentay dowladdii inay heerkaas ay gaarto maalmaha soo aadan ayuu sheegay master warsame in axsaabta siyaasadeed ee dalka iyo maamul goboleedyada ay ka arrinsanayaan doorashooyinka guud ee dalka ee labada kun koo iyo labaatanka maadaama dowladdu ku tilmaamay inaysan u diyaarsaneen in doorasho ay qabato dowladda waxay kaloo runtii ay ku fashilantay waa arrimahu la xiriira doorashooyinka ilaa hadda saddex sanaa dhammaan rabto oo sanadkii saddexaad dhammaadkiisii ayaan taagannahay wax aragti ah oo ay dowladda doorasho ka leedahay ma hayno doorasho qof iyo codna ka shaqaymayso waxa ay rabto keliya waa in muddo loo kordhiyo muddo korosina meeshaan wax rajo ah marka madaxweyne farmaajo iyo qolada la joogtaa inay ku riyoodaan muddo kordhin maaha
hadalkaas waa siyaasiga cabdiraxmaan cabdishakuur warsame oo arrimo dhowr ah maanta shir jaraa-id oo muqdisho ku qabtay kaga hadlay sida faahfaahinta warkan uu ku eegayay wariyahayaga farxaan maxamed xuseen sarokac ayaa laga dareemayaa suuqyada magaalada muqdisho marka la eego qiimaha kala siisanayo ariga
makana lagaa siinaya suuqa maadan ka warqabin ma rabo
marka la gudugalo xiliyadan oo kale bisha carafo waxaa mashquul aad u tiro badan laga dareemaa suuqyada kala duwan ee magaalada muqdisho mar aan maanta booqasho ku tagnay suuqa raadeerka ee ku yaala degmada dayniila ee gobolka banaadir islamarkaana lagu iibiyo xoolaha laga keenay gobolada dalka ayaa waxaa laga dareemayay mashquul aad u tiro badan oo ku aadan iibsashada xoolaha maadaama la gudugalay bisha carafo ganacsatada iyo dadka iibsanaya xoolaha ayaa waxay kuu sheegayaan inay u diyaargaroobeen bisha carafo islamarkaana waxay kaloo sheegeen in sanadkan xoolaha uu ku yimid sarakac hoggan qaar ka mid a ganacsatada xoolaha iibiya oo la hadlay idaacadda kulmiya ayaa waxay ka warbixiyeen halka uu suuqa marayo suuqaan ka midnahay hadda ariga qiimihiisu waa carafo carafo rajada aad u wanaagsanta sanadkan iyo sanadka hore kolley sanadba sanadka ka sii dambeeyo haddee xooluhu waa sii qaaloobayaan waa suuquna waa sii sarakacayaa neefkii carafadii hore aan gadayna hadda waa waa gobollada soomaaliya ka yimaadaa galgaduud waa ka yimaadaa bakool waa ka yimaadaa baayo waa ka yimaadaa calaa kulli xaal waa shan tiraal magaaladii waaye waa u diyaargaroobeen insha allah
arig wax waa soo bilowday qaybtii xooggeeda wuu dhiman yahay marka sarakacu hadda sameey marka qiimaha ka warran ariga hadda halkii neef oo birmadaa mee ku joogo qiimaha ariga kanoo kale waxaa la gedi jiray siddeetan siddeetan iyo shan hadda wuxuu marayaa boqol iyo afartan boqol soddon iyo shan ka badanna insha allah waa rajaynaynaa maalmaha fooda nagu soo haray sanadkan iyo sanadka kale yaa yaa suuqa qiimihiisu korkoc u kimi
sanadkan iyo sanadkii kale hadda haddii aan qiimayno waxaan maleynaynaa inuu kan ariga noo qaaliyooba maxaa waa idha arafadii hore wakhtigaan oo kale ariga wuu buuxay mar horaa la soo bilaabay arafadii hore ariga intaan wuu ka badnaa wakhtiga caadirkan laakiin hadda wuu yaryahay hadda wuu yaryahay wuu ka kala yimaadaa gobolladee inta u badan wuxuu ka yimaadaa gado garbahaarey hiiraan waqooyigaas meel kastuu ka yimaadaa mid ka mid ah haweenka suuqa u soo doontay iibsashada xoolaha oo ku nool magaalada muqdisho ayaa waxay ka warbixisay sarakaca ku yimid suuqa xoolaha
magaceyga nimco cabdulaahiyaa laydhahaa suuqa arigan ari u soo doontay waxaan ka mid ah dadka magaalada muqdisho ku nool arigana waa iibsadaa waana sii iibiyaa suuqa sarakaciisa arafa arafaa jirto saasuu hadda ariga u kacsanya sanadkii hore hadda sanadkaanu kasi fiican yahay ariga sanadkan waa badan yahay
idaacadda kulmiye ee magaalada muqdisho ayaad dhagaysanaysaan hirka f m sideed iyo siddeetanka makahartis waxaa intaa ku eg qodobadiinnii wararka gudaha waxaa inoo haray qodobkii wararka soomaalida ka baxsan balse markan dowladda hindiya ayaa waxa ay qaadatay tallaabo ay kaga baxayso heer gaar ah oo ilaa iyo iminka aan lahayn deegaanada jamuu iyo sidoo kale kashmiir oo ah goobta keliya oo ay degan yihiin muslimiinta lagada tiro badan yahay ee dalkaasi go-aankaas ayaa waxa uu meesha ka saarayaa xuquuqdii gobolkaasi oo uu lahaa in shuruucdiisa ay samaysato waxa ayna ka dhigan tahay in markii ugu horreysay dad aan gobolkaasi u dhalan ay halkaasi hanti ka iibsan karaan wasiirka arrimaha gudaha ee waddanka hindiya ayaa gudaha baarlamaanka kaga dhawaaqay amarka madaxtooyada iyada oo ay arintaasi aad ay uga buuqeen xubnaha asxaabta mucaaradka ee waddankaasi wasiirka ayaana hadalkiisa si wanaagsan loo maqlayn oo waxaa qariyey buuq iyo sawaxan ka dhashay baarlamaanka intii uu bayaanka wasiirka u akhrinayay wariyaha b b c da ee ugu soo warama waddanka hindiya ayaa waxa uu sheegay in dad badan ay arintaasi ay u arkaan qeyb ka mid ah ajandaha dowladda oo ay waddo taas oo ku aadan arrimaha wadaniyadda hinduuga waxaana ay bedeli kartaa ayuu yidhi hanaanka loogu darso dadweynaha gobolka kashmiir guud ahaan warkii oo aad kala socoteen idaacadda kulmiye ee magaalada muqdisho waa inaga intaa cidda uu seego waxay dib kaga heli kartaa boggayaga rediyo kulmiye dotnet waxaan u mahadcelinaynaa dhammaan dhegeystayaasheenna idaacadaha wadani cadaado iyo hayaan oo ku kala yaala magaalooyinka beledweyne cadaado iyo gaalkacyo maraykankana kala f m tan iyo kulan dambe ammaane alla waa inoo mar kale